magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir lagu heshiisinayay beelo dhowaan ku dagaalamay galbeedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka ciidamada midooda africa saraakiil ka socotay gaar ahaan kuwa jabuuti ku sugan magaalada beledweyne ugu horreyntii waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan waxaana ay sheegeen
bishii dhamaatay koob iyo labaatankeedi nima walaalo ah oo waladasho oo isku degmo ah degmada dalweynena ka degan galbeedka ayaa isku dhacay reer hiiraan iskuma fiirsanna waa soo baxeen inay walaalahood kala celiyaan markaan u tagnay oo kii xabadda rida iyo kii odagaa dalka naga raacaan isku raacnay wax dhib oon kala kulani male heshiisku waa wada qaatay kii meel ku jiroo marahayku waa ka bixina waa laga yeelay odaga inta joogo dakliga bixinayo oo na raacay wiisii waa soo kaxaysa dhalinyada iyo islaamnimada iyo dirisnimada iyo reegiinaanimada ay ururteen maalinkaan arkano koob iyo labaatankaa iyo saacaddan inta laga bilaabo haddii al idmo ilaaha mahad iskale dhimasho ma dhicin dhaawac ma dhicin
ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay waxaan idiin sheegaa dhibaatadu kama timaado baadiya laakiin beledkay ka baxdaa waadna ogtihiin aqayaab culumo dhalinyaro dhibaatada yaa sameeya waa dhibaatadu beledkaa laga sameeyaa baadiyahay aaddaa baadihay ku faafo waxbaa la hallayn dadku aadan iyo xaawo berigii lahay waa la isdilay waana la isdila laakiin maxaa loo baahan yahay waa waxaa loo baahan yahay dhibaata markay timaado in dhibaatadii la dhaqo si wanaagsan lagu dhaqo waxaa jira dhiman magaalada jooga markii la rabo marka la isku diro labada qabiil hal qabiil keliya lama lagama shaqaysiiyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa gebagabadii ayaa waxa uu sheegay heshiiskaan aan qayb ka ahayn horta waxaan rabaa inaan idiin fatiro sababta nimanka aragayga fadhiyaa way u soo fadhiisteen meesha inaan idiin fatiraan rabaa nimanka dhulka waa gabal la jeclo badiyay laana meeshooda ku dhintay xaq bay leeyihiin halkaasa oo nabadgelyada raacidii ka abuuraysa inay hoorta soo jibiyaan xaq bay leeyihiin annaguna waa u fasaxayna waana waana waana ka codsanayna waana ku amrayna w ka maamul ahaan in ciddii nabadgelyada ka hor imaanaysa hub iyo qoor la qabto lagana hortago amar buuxay u qabaan waana ka codsanayna w
ma aha markii ugu horreysay kulan lagu hadlayo xaluhelada dagaalada kusoo laabtay gobolka hiiraan ay ka dhacaan magaalada beledweyne bashiir cabdulla cismaan wartan raadiyo iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya beledweyne